iyo labaatanaad ayuu xoolaha khuraafaada inta soo sheegay ayuu wuxuu yidhi wahaadaa arrinkan iyo wakayruhu kayrkiisu yadulli wuxuu ku tusinayaa calaa ana asla haadihi duruqi suufiya dariiqooyinka suufiyada khadcatun yahuudiyatun hindiyatun farsiyatun yunaaniyatun waa wax yahuudiya gaalo soo saartay waxaana hadda idiin sheegayay in salafkii hore ay qoraan laka sameeyeen in cufaadda islaamka suufiya inay ahlu xaq yihiin ay qoraan laka sameeyeen in caqidada ahlusunna waljamaaca la isku waafaqay xaqnimadeeda qayba sideeda oo haysta oo kutuba caqidada ahlusunna waljamaaca ku yaala qayb kamida inay yihiin suufiyada ay ahlu xaq yihiin baa idin sheegay marka asaxaabadii rasuulkaas gaalaha kuwii soo yiri inaan war fiican ka imaahin baa isaga jeediye oo wax warkooda aad kunaxaydo maaha ya waa baadir kale taasina bogga boqol lix iyo kontonaad imaamkii weynaaye ee axmedulbadawi ayuu ku caayayaa oo sicul maanta u caayayaa wey bogga boqol shan iyo toddobaatan imaamulbuusiri iyo imaamulburci oo la yidhaha dadkii nabi maxamed ammaanay dadkii ugu fogaayay ahayna aad nabi maxamed u ammaanay ayuu gaalnimo kula xukumay fatxulmajiidka bogga laba boqol saddex iyo toban ee matnigaa wuxuu leeyahay moxamed cabdilwahaab ana abaa jahlin abaa jahl iyo wa macahu dadkii la jiray yacrifuuna muraada nabiy sala allahu alay wasalam nabiga ujeedadiisa way yaqaaneen idaa qaala lirajuli qul laa ilaha illa allahu dheh haddii ruux laa ilaha illa allahu dheh nabigu yidhaah marka ayagoo yaqaana ka diideen dadkaani marka laa ilaha illallah macnaheeda ma yaqaanaana waa iska oranayaan oo waa iska gaalo faqabaxa allahu allah xumeeyuu yidhi man abu jahl dadka abu jahl aclamu minhu uu ka aqoon og yahay biasli lislaami asalka asalka islaamka laa ilaha illa allahu abu jahala dadkaa laa ilaha illa allahu yaqaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun abu jahl laa ilaha illa allah ilahay keligii inay sheegaydo fahmay asuu iska diiday dadkaana laa ilaha illa allah ilahay keligii inay sheegayday fahmeen asay qaateen isna wuxuu leeyahy abu jahala ka fiican dadkaas laa ilaha illa llahi oranayaana waxba ku hofilla buu leeyahy bogga laba boqol lix iyo toban wuxuu leeyahay masaaridu waa gaaliyi ina acdama aalihati misra ilaahyaalka masre laga caabudo asheekh axmed ilbadawi yaa ugu weynu oo masaarida waa gaalo inna lillahi wa inna sheekh axmed ilbadawi siyaasaalima ilah bay ka dhigteen masaarida wa kaana ahlulciraaqi buu yidhi reer ciraaqiya waman xawlahum oo min ahli cumaan reer cumaan ah yactaqiduuna asheekh cabdilqaadir aljaylaani mila ma yuctaqadu fi cabdilqaadir ajaylaani fi axmed albadawi ciraaq iyo cumaanna sheekh cabdilqaadir ajaylaani caabudaan iyaguna shariifkaasi caabudaanay wa akbaru min wa acdamu min hada intaas waxaa kasii weyni badan cibaadatu ahli shaam iyo ibni carab caabuda shaam suuriya urdun filistiin lubnaan kulli ibni carabi caabudaan waa gaali masaarib waa gaali ciraaq waa gaali cumaan waa gaali intaas waa gaali muslimki marka yaa la reebay abu jahl iyo abulahaba tawxiid ay leeyihin waa fiican yihiin marka in gabdhihiini iyo wiilashiini marka la baro masaari waa gaal lubnaan waa gaal urdun waa gaal ciraaq waa gaal hebel waa gaal culimadii waa gaal asxaabadii waa gaal abujahala ka fiican kan yani abujahala ka tawxiid badnaa gaalada horaa ka fiicne yahuudiya nasaara ka fiican waxaa inla baro walaalyaashaa muu dul qaadanaydaa masiibadu aad bay u weynta aad yani maanta waa masiibo weyn masiibo maanta aad maanta u weyni badan wey bogga laba boqol koob iyo labaatan waxaa ku yaala xadiis wuxuu soo qaatay ah laa tudrunii kamaa adrat nasaara ibna maryam nasaaro siday ciise ibnu maryam u xadgudbaayay xadgudbaynina ciise ibnu maryam inamaa ana cabdi anagu addoon ah ee ilaahaas aan haydhehenina xadiiskaasa kuu sheegay xadiiskaa nabiga in ilah lagu sheega u diiday ee ammaan la diidayo maanta xadiisyo badan baa kusoo aroorana sayida waladi aadam oo nabigu boqorka ilma nebi adan baa ilahay qur-aanka inuu ku amaanay wanaka lacalaa kulugan cadiimin dabeecad weyn baad kuida ku sugan tahay iyo aayado badanna waad ogtihiin aad u fara badan kaasuu maanta wuxuu ku fasiray in macnaheedu yihiin buu kufasir xumeeyey laa tamdaxuuna hay amaanada ujeedaada waa been uu dejinaya laa tamdaxuuna hay amaanada uguma dhixin ee ilaahayga dhigi si nabi ciisa ilaha qola u dheheen qolaas waa gifeen ee ammaanta qur'aan iyo xadiis iyo saxaaba iyo meel walba marka waa la ammaanay markaasuu weliba inta sii tallaabsada wuxuu yidhi saaba almushrikuuna ilaa mukhalafata amri watikaaban ay dadkii nabi maxamed ammaana inay gaalo yihiin oo dana ku tilmaamay marka ilaahay baa ammaanay oo nabigaa ammaanatan hor kugu soo sheegay marka in lagu gaalnimo xukumo asxaabadii iyo ilaahay iyo nabigiiya gaala in la yidhaha bal ka warrama waxaas kale ka dhalanaya hadalkoodi bogga afar boqol shan iyo siddeetan nabi ciise qabriyo ku jira ha ku taalla nabi ciisena ilahay bal rafacahu llahu alla yidhi ilahay baa qaaday وهابين وحيل الغرب وكجرا ما في خلاف marka hatarta noocaas la eg ayaan maarata wahaabiyada aan ku aragnaa oo heerka maarata sidaas gaaraya ay maarata islaamkii ay maarata u khaafeen marka halkan qabaa'ixa noocaasa ee fatxulmajiid ku yaala ayaan caawa soo qaadanay kutubkaasna xuutiini baa lagu baadiyeynayaa xaafadaha lagu dhahayaa dugsi qur-aan baa lagu dhigayaa laleeyahay lagu dhex akriyaa jira walaalayaal kutubka baadilka intaa la ku yaalla wax muslim lagu dhex akriya miyuu gala ha laga digtoonaado ummadana uga diga hurdada ka kaca marka waxaan idiin akrinayaa xaqiiqada baadilkaa fatxulmajiid ha ku taalla ama meel kale ha ku taalle waxyaalaha laga fahmayo kow taqsiimu tawxiidi ilaa aqsaamin lam yuclam laha aslun fi ddiin tawxiidkii oo qaybaha diin islaamka lagu aqoonin loo qaybiyey oo la yidhi tawxiid rububiya tawxiid uluhiya kala jira la yidhi tawxiid rabbi iyo tawxiid ilaaha kala jiray dheheen taasina waa qalab labo alxukmu calaa aksari hadihi lummati bishirki waalkufri ummaddan inta ugu badan muslimiinta oo shirki iyo gaalnimo lagu xukumay laa siyamaa ala alcilmi minhum oo uguba sii daran yihiin kuwa culimadaa oo culimadii xataa galaa la yidhi oo ugu sii xun ay dheheen taasina waa qubxi kale saddex isbaat liimaani wtawxiidi lilkufaari wlmushrikiin iimaan iyo tawxiidoo loo sugay kufaarta iyo mushrikiinta oo wahaabiya usugtay wanafyihimaa can lmuslimiina muslimiinta iyo iimaan iyo tawxiid la naafiyey oo maleh la yidhi laa siyamaa cala alcilmi minhu culimadu kuma sii jirtada culimadu tawxiid male iyo iimaan maleh dheheen afar waxaa kaloo laga fahmay waxa aan soo akrinay wasfu nabiyi bikidmaani cilmi tawxiid nabi moxamed ay ku sifeeyeen cilmiga tawxiidka inuu qariyey iyo wasimaali miraha ka dhalanayo ahlu tawxiidin ahlu janna yihiin nabigu qariyey ay ku tilmaameen can aksari saxaabata saxaabada intooda badan inuu ka qariyey shan wasfu nabiyi nabiga ay ku sifeeyeen wahaabiyo bijahli can alxaqaa'iqi sharciyati walluqawiyati xaqaa'iqa sharciga iyo xaqaa'iqa luqawiga inuu nabigu luqada carabiga inuu nabigu ka jaahiliyo nabiga ku sifeeyeen wakada asxaabihi asxaabtiisa ku sifeeyeen iyo wa ahli beyti ahlu beytkiisa iyo wa ahlulcilmi oo mina taabiciin tabco taabiciin taabiciinta iyo taabicu taabici ku sifeeyeen jahilnimo wlfuqahaai alarbaca afarta madhabood culamada wax taqaana fuqahadana ay ku sifeeyeen sidoo kale jahli walaimati sita lixda imaam oo bukhaari muslim ugu waaweyn oo jahli xaqaa'iq sharciya xaqaa'iq luqawi ku sifeeyey wahaabiyo sida siyaasatu insaan ku taalla lix wahaabiyo inay aaminsan yihiin shanu ljihaadi walgaara jihaad iyo weerar in lagu baahiyo calaa man abaa ruuxi diida aaraa maxamed ibni cabdilwahaab ra'yiga moxamed ibn cabdilwahaab ruuxi diida iyo wa tawxiidihi ljadiidi tawxiidka cusub oo la yimid oo kii nebi moxamed aan waafaqsanayn inay saan qabaan toddobo annahu laa yacrifu tawxiida tawxiid inuunan aqoon walaa yafhamhu una fahmayn kamaa tactaqiduhu lwahaabiyatu sida wahaabiyu ictiqaadsan tahay ilaa man dakala fi lwahaabiyati kii wahaabiya gala mooyaane cid kale tawxiid uma rumaysna iyo diin iyo iimaan iyo walaalnimo iyo muslimo midna uma rumaysna markay isdahadiltagaa waay ku waxay is oranayaan warka war war qofku soo tiri markay isweydiinayaan warkaama dadka muwaxidiinta hayin marka dadka kale muwaxidiin iyagaa isu yaqaan dad ilahay keligii yaqaan inta kale waa mushrikiin gaalahay leeyihiin sideed wahaabiyu inay aaminsan tahay ayaa noo caddaatay ana azaa'iliina liqubuuri dadka qubuurta siyaarta aw aladiina yatasaddaquuna can ilamwaati dadka maydka sadaqa ka bixiya cabaduuha inay caabudeen fi rajil wahaabiya sida wahaabiya qaba cibaadana maaha waa shay sharciga islaamku jideeyey qubuurta in la siyaarto maydka sadaqa in loo bixiyo maydka waa anface qofta siyaaratana waa anface iyo qofta sadaqada u bixiday intaba way anface falidaalika sidaa awgeed ayay yaxkumuuna ku xukumaan calaa kulli man zaara qubuura dadka qubuurta siyaaraa aw tasadaqa can ilamwaati dadka maydka wax ka sadaqeeya bishirki shirki iyo walkufri kufriga ku xukumayaan baaburaqiis midkii maaragtay naagaha qaaqaawan iyo buwaga ku sawiro lahaa jiray hadda buwaga oo soo qorayo carruurtiina loo qaybina arka oo dadkii waalidku qofkii wax ka sadaqayna waa gaalnimo waa kufrinimo waa shirki ayuu leeyahy inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sagaal wahaabiya waxay sameeyaan isticmaalu nusuus diiniya nusuusta diiniga oo loo isticmaalo kayfa yaqtadii ra'yihim sida ra'yigoodu keenayo walow kaana dalika arrinkaas haba ahaada waa la xabudlaan baadinimaysu waxay iska caddahay say rabaan isaga fasiranaya ruuxi culamada ahaay ayaa aayad kufri sheegayna isaga daliiliha toban qilatu listixyaa'i xisoo jarida wahaabiyada cindamaa adlaxuu markay laalaadiyeen lisaanahum carabkooda ow alsinatahum ama carabadooda cala alambiyaai ambiyada markay ku laalaadiyeen iyo wasaxaabata saxaabadii iyo walawliyaa awliyada iyo wasaalixiin dadkii suusuubanaay ilaa wax ma yaqaaniin arrintoodii gaadhay iyo kufriga waa shirkiga gaadhay koob iyo toban alxirsu inay ku dadaalayaan wahaabiyo calaa icdaadi darajati nabiyina muxamedin sal alay wasalam darajada nabigeena maxameda sala allahu alay wasalam inay hoos u dhigaan wakadalika hayri kayrkiina waa la mid oo min alambiyaai nabiyada kale iyo walawliya awliyada iyo wasaalixiin darajadu ay hoos u dhigayaan way yasayaan nabiga iyo awliyada saalixiintu kuba wahaabiya lama aha laba iyo toban kul maa khaalafa ra'yihum ra'yigooda waxay khilaafa wahaabiye oo min diini lislaam ah waxay iska odhanayaan shirki waa gaalnimo oo kufrin waa kufri oo bidcatun madmuumatun waa bidco oo nifaaqn waa munaafiqnimay odhanayaan cay saddex iyo toban inahum laysuu calaa madhabin min almadaahibi alarbaca afarta madhabood mid ay haystaan lama arko hadda waa anagii soo sheegnay afarta madhabood waa diinta cabdilmalik darin iyo midda abu jahal iyo gaal kale oo camar binu luxyaahay diintoodii iyo waa diin baadila waa kuwii soo yidhi hadda walow kaanuu yazcumuunaha mararka qaarkoodba ha been orteen wayaddacuunahu haba sheegteen fii bacdi alaxwaal mararka qaarkood lasi tasaturi inay isqariyaan iyagu u dan leh iyo watashwiish cala lmuslimiina muslimiinta inay tashwiishaan mar markii lagu qabto oo meel banaan la isaga hor yimaado culimbo iyo fadhiyaan iyo dadka hortiisa may anagu shaaficiyaan ay dhahayaan madhabkaas ama ama madhabka axmed bin xambal anagu haysanaa ay dhahayaan haddana waa anaga soo sheegna waa gaala ay dhaheen madaahibtii oo dhan ina lilahi wa ina ilayhi raajicuuna afar iyo toban tadbiiqu aay tadbiiqulaayaati aayada inay ku dabaqayaan alati nazalat fi lmushrikiina gaalada kusoo degata cala lmuslimiina muslimiinta inay ku dabaqayaan ee muslimiinta ay kalmujrimiina ka dhigayaan afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin ala yidhi muslimiinta maan mujribiinta oo kale ka dhigaynaa bu al shan iyo toban inkaaru lmadaahibi arbacati afarta madhabood inay inkirayaan wa tasmiyatuhaa inay ku magacaabayaan adyaanan mutafariqatan baadilatan diina kala duwan oo baadila inay ku magacaabeen afartii madhabood oo qur'anka xadiiska lagu fasiray waa afar sheekh oo waaweyn oo si fiican qur-aanka xadiiska u fasiro islaamku kalsoon yaho laysku raacay afartaas imaam asay diin baadila ku fasireen ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun taasna waa baadil qur-aanka xadiiskay khilaafsan tahay hor baan usoo cadaynay inay arrinta qur'anka xadiiska khilaafsan tahay madaahibta fiqiga waa xaq ilaahay baana qur-aan ku yidhi falowlaa nafara min kulli fiqat minhum daa'ifatu litafqahu fi diin xataa in loo safraa la doonayaa lasoo fahmo qur-aanka xadiiska fiqiga lagala soo baxo nabiguna waa ka yidhi xadiiska bukhari muslim wariye man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin ruuxa ilahay khayrka mar kore diinta u fahamsiinaya tafsiirana waa ku bilaawda xadiiskaas oo meesha ugu horreyn ku yaala marka inagoo wahaabiye khilaafayna inaan afartii madhabood qaadana weey aayadda qur'aan oo tilmaamayda in culimadaas la raacana aan qabsano fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga su-aal haddada wax aqoonina ahlu dikri waa ahlulcilmi waa kuwii lagu kalsoonaay haddaynaan kuwii lagu kalsoonaay fasirkii fiqigay noo fasiran aanaan raacin aan diidno ma kan beentaan raacayna wahaabiyada kii fiicnayna waa naga wareerayaan oo fasirkii fiicnayda fasirkaan cunoo baadilkaan waa na faraya marka sheekhyadii fiicnay ha laga tago naleeyahay sheekhyadan wahaabiyada ahoo baadilkaiyo beenta wada hala raacana waa naleeyahay ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun kuwa fiicanaan raacayna rabbina waa samacayna in sha allah lix iyo toban waxaa arrintan nooga cad khada u moxamed ibnu cabdilwahaab moxamed cabdilwahaab ninkii wahaabiyada soo saaray oo fii tafsiiri ilahi ilah fasirkiisa inuu ku gefay lafdiga ilah la yidhaah xaysu qaala markuu yidhi alilaahu macnaahu macnihiisu alweliyu waa weliga alladii fiihi sirtu ay ku sugantay ruuxa weligaa sirta laha ilaah da ruuxa waa weliga ilahay sirtiisa oo ahlu firaasa oo saalix oo wanaagsan ee ilaah ma aha ilah waa kiina abuurtay oo keligii aanu caabudayna bu marka meesha qalad oo ka rabaaho haddaad ruux weliga ictiraafta waa gaalowda inuu ku yidhaah rabaa oo ilah u ka dhigo marka waa noo kala duwana sheekaana waa addoon alla barakeeyey ilaahayna waa ilaahayna aan caabudaynay marka fasirkaasi waa qalad wahaada tafsiiru mid jaydi tafsiirkaani maxamed cabdilwahaab jeebkiisa weeye id laysa tafsiira luqati tafsiir luqada kusoo arooray maaha oo fasirka af carabigan luqadan qur-aan kusoo degtay ilaah in macnihiisu sheeka weligaa si tara yahay laguma yaqaan lianna macna ilaahi fi luqati ilah macnihiisu waxaa weye almacbuudka la caabudo toddoba iyo toban waxaa maaragtay cad annahum yamnacuuna in wahaabiyu reebayaan madxa nabiyina sala allahu alay sl nabigeenna ammaanidiisa wa rasuulinaa rasuulkeenna oo la ammaano wa sayidinaa sayidkeenna oo la ammaano muxamadin sal allahu alay wasalama wayanhownahu inay ummadda reebayaan nahya shadi- ka reebayaan nahya shadiidan reebid adag heer ay gaarsiiyeen ruux nabiga ammaana waa gaal ay gaarsiiyeen wa maca daalika taamicigeeda iyagoo sidaa ah oo nabiga ammaantii ku diiday yamdacuuna muxamed ibn cabdilwahaab moxamed cabdilwahaab ay ammaanayaan madxan ammaanid ay ammaanayaan yubaaliquuna fiihi ay ku xadgudbeen ammaan xadgudi bay ammaan nabigeena waa diideen marka kan u wata marka waa waa qa- waa isqarinayaan oo diinta qur-aanka iyo xadiiska nabiga kusoo gabanaya diinta nabiga kusoo gabanaya xataa qaala shaaciruhum ilaa ninkii shicirka tiriyo wahaabiga ahaa yidhi xuseen binu qanaan la dhihi jiray fii madxihi maxamed cabdiwahaab ammaantiisu ku yidhi samaa maxamed cabdi sama dirwata almadilati martaqa lahaa siwahu walaa xadaa finaatagay dacuu samaa uu qoray buu yidhi maxamed cabdiwahaab dirwata almadi sharafta kuriskeedii buu qoray allatii martaqa uuna korin lahaa sharaftaas siwaahu nin asaa kasoo hara walaa haadaa finahaa banaankeedana una qaabilin samaydacu ruux oo geesi xoog la oo gaaray una jiro maxamed cabdiwahaab oo sidaa u amray nebi maxamed amaantiisina waa diiday marka baadilnimadii wahaabiyada marka way cadda marka nebi maxamed ammaantiisa waa shay ilahay maarata uu qur-aanka maarata uu ku jideeyey iyo xadiiska asxaabadii way ammaaneen culimada islaamkuna way ammaaneen marka nebi maxamed in la ammaanayo laakiin maxamed cabdilwahab in la ammaana ma banaanaba waayo baadirka hadda aan sheegaynay ayuu qabaa marka walaalayaal wahaabiya baa fikradda sidaan u baadilay oo qoraalladeedii waxaanu ay ku yaaleen miyaanay marka nagu waajib ahayn baadilnimadeeda haddaan saasay u ogaanay inaan muslimiinta uga digno ya inaan dhaqaaqno oo aan fikrigaan baadilkaas hortano miyay nagu waajib ahayn waa nagu waajib waadna og tihiin munkarka in la reebaa waa waajib war munkar waxaan ka weli badan miyaan caawa ujeedin walaalayaal qoraallada aan caawa soo bandhignay ee wahaabiyadu ay aaminsan tahay ee meel kale aynaan ka soo guurin iyagu gacantooda ay ku qorteen ee haddana la qaybinayo ayaan dhawey fatxulmajiidka baatilkaasi ku yaallo markab dhan ayaa boqortaad soo diray boqortooyada wahaabiyada ee sacuudiga ee boqortaad hadda u hogaaminaya ee wahaabiya taageerta markab dhan oo fatxulmajiidka la soo diray marka baatilka intaa la eg ee maraakiibta loosoo raray ee wahaabiya inay ummadda ay ku baadiyeen ay rabto munkarkaa inaan reebnaa waa waajib walaal qur-aankana waad aragtay munkarka in la reebo waa waajib ilahay balaan isxasuusino in yar ilahay wuxuu yidhi walmu'minuuna ragga rumeeyey walmu'minaatu haweenka rumeeyey bacduhum qaarkood awliyaa bacdin qaar kale oo awliya u yahay ya'muruuna bilmacruufi wanaagga way isfarayaan wayanhawna cani munkar munkarkana waa iska reebaan marka munkarkaan iska reebna waa lagu waajib walaal aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila lkhayri wayamuruuna bilmacruuf hay ka mid ahaato ummad khayrka dadka ugu yeedha wanaaggana fara way- wayanhawna cani lmunkar munkarkan ummadda ka reeba marka munkarkan ka weyn miyaa la arkaya walaalaya caqiidadii islaamka oo la dooriyey magac diineedna lagu soo gambaday xataa yahuud iyo nasaaro kirista waa kasii daran tahay tani waayo kuwaas gaalnimadooda waa la yaqaan laakiin kuwaani kuwaani madiinay haystaan hadda saatan adigu xiranaynin waxa waxaa idinka walaalaya ya war waxa ayna durin nabi duray oo asxaabo duray oo culimada islaamka duray oo kutubta islaamka duray wax ayna durin miyaad aragtiin oo bulshada islaamka duray haddaan munkarkaa reebi weyno wallaahi wahaabiyo waa munkar cad haddaan munkarkaan ummadda ka reebi weyno naxlad baa nagu dhacay walaalayaal ilaahay baana qur-aanka sidaa ku caddeeyey lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam kuwii kufriyey ee reer bani israa'iil waa la nacladay carabka nabi ciise iyo daawuud nabi daawuud ayaa lagu nacladay saabta loogu nacladayna waxaa weeye dalika bima casow wa kaanuu yactaduun caasinimadooda iyo xadgudubka ay xadgudbeen wey maxay ku caasiyo ay ku xadgudbeen kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebayn can munkarin facaluhu munkarka ay samaynayaan marka munkarka heerkaan gaaray inaan iska reebi weyno oo ummadeenna aan uga digi weyno walaaleeda waa naga xaaraan munkarkaanu heer xun buu gaaray marka waxaa waajib nagu ah inaan qoraalladaan qaadno inaan suuqyada la dhex xullo in xaafadda lala dhex xulo in maarata dadka la tuso in baadirkan ummadda muslimiinta looga diga walaalayaal waa waajib waad og tihiin nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa muslim ku yaalla wuxuu yihi man ra'aa ruu man ra'aa ruuxi arkoo minkum adinka kamida munkaran shay shareecada islaamka lagu anfalo falyuqayirhu biyadi gacantiisa ku dooniyo gacantiisa hooga qabta gacanta waa in wax looga qabtaa munkarkan wahaabiyada oo kale fain lam yastad hadduuna awoodin fabilisaani carabka uga qabto waa baadil meesha la arko ka taalo ya haddana dad baa waxay odhanayaan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuuna waa la islaynaya haddii waxaan wax laga sheego qabaa'ilkaa islaynaya dad badan oo qabaa'ilkiya wahaabiyadii qaaftay ha laga tago yaan wax laga sheegin anigu waxaan aaminsanahay in wahaabiye laga hor tagaa inay waajib tahay qabaa'ilkuna inay wahaabiye rumeeyaan waa xaaraam culimadu inay wahaabiye ka aamusaan waa xaaraam ila waa munkare fain lam yastadic fabiqalbihi hadduuna awoodin qalbigiisa ha ka kahdo wadalika adcafu liimaan imaanka ta ugu daciifta wey war ma qalbiga kaliya ka kahanama imaanka daciifnimada aan qaadana mase wahaabiye waa u banaan baxdaa waa aadnaa wahaabiye aan aadna war ummadda uga digno ha la baxo ha la qaaqo waajib waxaa nagu ah waajib waxaa ummadda ku ah dugsida wahaabiyada lagu dhigayo inta la tago in la yidhaaha qur'aankan iyo xadiiskan waa ku gambanaydaana ha naga lumina gabdhaha iyo wiilasha war gabdhihiina wiilashiina ma lumina uga qaada walaysa walaa'a dalika xabatu iimaani min khardani buu yidhi xadiiskaas culusu ku yaanadow haddaad qalbiga ka haweydo innaba ha la ekaatee wax yar oo iimaan qalbigaada ku jiraa buu yidhi nabiga marka baadilka wahaabiyo ee saa u caddaaday qofka qalbigeeda ka kahaweyda qalbigeeda wax iimaana haba yaraatee maanta kuma jiraa horta wahaabiyadii intaas caawa way nagu filan tahay wax yar ayaa maanta kusii darayaa waad aragteen sida awliyada ay u diidan yihiin ayaan in yar ku leexanaya annagoo in badan oo ay cajalada ku jiraan soo sheegnay awliyada ay diidan yihiin ood aragteen oo in laga weli yeesho ay diidan yihiin ilaahay wuxuuna amraya in laga weli yeesho waxaa noo cadaynaya in laga weli yeelanayo ilahay wuxuu yidhi inama waliyukum llahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayutuuna zakaata wahum raakicuun ayuu ilahi quraan ku aayadda suurat maayida kujirta inama waliyukum weligiinu allah waa la weli warasuuluhu rasuulkiisa idin weli waladiina aamanuuna idin weliya aladiina yuqiimuuna asalaata salaada ooga wayutuuna zakaata zakada bixina wahum raakicuuna rukuucaya alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta weligiin aal weliba in laga weli yeeshaa la rabaa ilahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi aayadda aayadda ku xigta wman ytwal llaha alla ka weli yeesha warasuula rasuulkiisa ka weli yeesha wladiina aamanuu dadka rumeeye weli ka dhigta oo awliye alla iyo rasuulkiisa muminiinta ruuxi weli ka dhigta alla yihi waman yatawal llaha warasuulahu wladiina aamanuu alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ruuxi weli ka yeesha waa xisba alle faina xisb allahi hum alibun xisbiga allahna sadaynaya alla marka in laga weli yeesho maqaan baa lagu gaarayaa alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta warkan wahaabiyadu ay sheegayaan oo haddii laga weli yeesho waa lagu gaaloobaa marka waa maxay qur-aanka beenin qur-aanka ay beeshayso maaha ya haddii alla leeyahay alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ruux ka weli yeesha xisbiga alla weeye waana safaynaya siyada qur-aanka ku leeyahay wahaabiyana ay leedahay haddii laga weli yeesho waa ilaahnima waa lagu gaaloobaa marka qur-aanka ay beeniyeen soo maaha marka walaalayaal wahaabiya qur-aanka way beeniyeen marka waajib waxaa nagu inaan qur-aanka raacno wahaabiye aan ka kufrino oo iska diidno oon idhaah wahaabiye isku kufrinay ilaahay iyo rasuulkiisa maxamed aan raacna inaan idhaah taasaa maarta waajibka lagu waajibka uu yahay wy marka walaalayaal aayadaha saa maanta sheegayahay aad iyo aad buu fara badan yahay waad aragteen sida ay nabiga yasayaan u xaqirayaan nabigu haddee ma masaa yaa banaan ma banaana heer ilahay wuxuu qur-aan ku yidhi ayaa intu gaadhay laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda yeeridda rasuulka si adig isugu yeedhaan kala ka dhigan ayaa ilahay qur-aan ku leeyahy say marka uu yasayaan maarata waa dartay xataa marka lagu sallinayo sida wejigooda u doorsamayo maarata ya marka bal wahaabiga markaa sal qaada markaa salliga nabiga qaadaan salliga nabigan hadda waad ogtihiin in lala jahro kor loo dheereeyo in hoos loo dhaho in laisla yihaa iyo in laisla qaado iyo qof kaligeed tira intaba waa shay mashruuc oo shareecada islaamku jideeyay salliga markaad qaadida wajiga wahaabiyada fiiriya cudurka kaneecada kuleylka kala qabanayo ka muuqanaya taas dididaya sida u nacayo salliga nabi marka meeshaan iimaan la-aanaa jirta walaalayaal iimaan la-aanaa jirta arrinku iskama sahlana walaalayaal marka nabiga sidaasaa maaragtay ilaahay u weyninaya waad aragteen qur-aanka xataa waxaa lagu yidhi laa tarfacu aswaatukum fawqa sayfi nabiy dhawaqa nabiga dhawaqiina ha kormaya walaa tajharu lahu bilqawli ka jahri bacdikum bacd saa idinku hadalka isugu dheereedaana nabiga ha ugu dheeraynina lama rabo yani maaragta qaylo iyo nabiga in lagu isticmaalo marka nabiga sidaa ayaa maarata loo xurmeeyey wy oo sidaa ayaa maarata loo darajaynaya wy hataa marka ayadaha maarata waa kuwa sidaa maarata sii sheegay anta da camalku antum laa tashcuruun waxaa laga baqayaa in camalkiina jiro adinkoon ogeyn in aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuulillahi ulaika aladiina imtaxana allahu qulubahum litaqwa dadka nabiga marka arjooga dhawqooda hoos u dhiga waa dadka laabahooda ilaahay uu u imtixaanay taqwada ilaahay oo ahli taqwada ah marka nabiga sidaa ilahay in loo darajeeyo uu qur-aanku farayo oo la yidhi dadkaasu makfiro iyo cadiima iyo dembiaaf ajir weynay leeyihiin dadka saad aragteen iyasay nabigu waxba laahay baka wa nabigu waxba laha ha wahaabiye ya walaalayaal walaalayaal walaalayaal aanu adkayno diinta islaamka aan xoojino cadow baa ku soo gambaday cadow baa inoo soo gambaday baadilka heerkaas la eg ayaa diinta islaamka lagu soo horgambiyey markaasaa dugsiyaan fura dugsiyaan dhiga gabdhaan qur-aan u dhiga xaggaan wiilan wax u dhiga ayaa meelaha ay la ordayaan warma waxaan baadirkaa qur-aan inta lagu horgeliyaa diinu jirtaa war walaalayaal war culimadii saxiixa ahaay iyo dugsidii qur-aanka saxiixa ahaay baa jooga baadilkan baan ummadda uga digaynaa walaal baadilkaan in laga digtoonaaday baadilkaan waa baadil aada u weynaaday wallaahi alcadiim baadilkaan ruuxi raaca inuuna diinta islaamka waxba uga sugnayn waad u jeediin ilaahay xaqire oo rasuulkii way xaqireen oo asxaabdii bay xaqireen oo awliyadii bay xaqireen oo saalixiintii bay xaqireen oo mu'miniintii bay xaqireen oo culimada islaamkay xaqireen oo bulshada islaamkay xaqireen oo gaaladii bay ammaanayaan oo gaaladii bay la xiriireen oo gaaladii bay jecel yihiin oo hor iyo dibba sidii ay beriga hore sacuudi dawladdan hadda wahaabyadu ay dhaliday oo sacuudiyada kun hal boqol toddoba iyo kontonkii taarikhda hijirada dawladdan sacuudiya dhaliyeen ilaa haddeer weligood gaal wahaabiyo lama dirinin muslim unbay la dagaalamayeen sida soomaaliyaba ku aragteen oo miisaanka ugu wanaagsan oo aada aada maanta aada fahmi kadhaan hadda kadibna kasoo fiicnaa maayo marka baadilka intaan la eg in diin layskaga dhigo ee ummadiini lagu lumiyo walaalayaal waxaan ma banaan walaalayaalow hurdada ha laga koco walaalayaalow hurdada ha laga koco masaajidii iyo dugsidii qur-aan ayaa dad baadilkaas aaminsan qur-aan aan dhigaynaa leeyihin war ma dhihi weydi hanoogu gambanina qur-aan imaydiin culimo fiican raadsanaynaayo waa inaad dadkiina koontarooshaan waa inaad dugsidii tagtaan waa inaad carruurtiina weydiidaan waxa loo soo dhigo ninkii hadda awal dugsi tuhimo qaban geysta carruurtiisa wey ruuxii suubanay la garay caawa intaasaan uga baxayaa dadka sidaan yeelay oo caawa gurigaan firaashay oo dadka maarata muslimiinta isugu keenay oo in wahaabiyadii baadilkeeda la kashifo oo xaqiiqada la caddeeyo caawa u sabab noqday sida runtii ajir weyn bay leeyihiin in lagu dayo sidaan oo kale la sameeyo oo cajiro badan la duubo oo dad laysu keena waa arrinta habboon iyagana waxaan ilahay uga baryaynaa in yani maarata khayr ilaahay uu siiyo maaragtay dadka muslimiinta oo dhanna ilaahay maarata uu khayr siiyo ayaan maarata ilahay uga baryaynaa noo duceey
رب صل على محمد الفخر وجاها يا رب صل على من حز الفخر وجاها يا رب صل على من حز الفخر وجاها ذو الفؤاد وضاع والكون به وتباهى يا الحسين الهمام وحسن الحال ضاها حين أئن لأرض ضيبة شذاها